abbaaro tobankii barqanimo ee maantay ayaa qarax si weyn looga maqlay inta badan magaalada boosaaso waxa uu ka dhacay waddo laami ah u dhow xarunta rugta ganacsiga puntland ee magaalada boosaaso qaraxan ayaa ahaa mid lala eegtay gaariga guddoomiyaha gobolka bari oo marayay waddadaas xilligaas oo uu gaariga ka maqnaa guddoomiyaha gobolka yuusuf maxamed wacays dhado balse ay saarnaayeen qaar ka mida ilaaladiisa saddex ka mid a askarta ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka magaalada boosaaso qaraxa kadib ayaa waddada uu qaraxan uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamada amniga kuwaasoo baaritaanno ka bilaabay waddada iyo weliba guud ahaan magaalada boosaaso iyadoo uu hakad galay isu socodka iyo weliba ganacsiga waddadaasi oo halbowlo u ah dukaamaysiga ganacsiga qaarkood v o a ayaa isku dayday inay faahfaahin dheeraada ay ka hesho qaraxan annagoona la xidhiirnay mas-uuliyiinta gobolka bari iyo weliba saraakiisha laamaha amniga kuwaas oo qaybtood ka gaabsaday ka hadlidda qaraxan halka kuwa kalena ay noo sheegeen inaysan xilligan wakhti u heli karin qaraxan oo ahaa nooca miinada ay dhulka lagu aaso ayaan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka rayidka ah ee maraya xilligaasi goobaha ganacsi ee ka agdhow waddadaasi qaraxan miino ee maanta ka dhacay magaalada boosaaso ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka puntland ay horay u sheegeen in duqayn lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda daacish ee ka dagaalama soomaaliya gaar ahaan gobolka bari iyo sidoo kale qarax xilli habeen ah lala eegtay isla bishaan ciidamo howlgalla ku jiray gudaha boosaaso si kastaba ahaatee howlgallo amni ayaa maalmahan ka socday magaalada boosaaso kuwaasoo ciidamada baaritaanna ay ka wadeen waddooyinka iyo weliba xaafadaha magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso